runtii dee dabley hubaysan oo dhib geysatay oo soo weerartay dee guddoomiyaha gobolka taa macnaheedu waxay qaranida soo weeraray waxaan ku hambalyeynayaa ciidanka jamhuuriyadda somaliland iyo kuwa qaybka sidaba in ay markiiba qaadeen filka foosha xun leh radigii laga hortegayey islamarkaana ay sugeen goobihii ay joogeen halkaasina runtii ay kaga howlgaleen howlgalkiina uu ku caddaaday lana soo qabtay dhaawac iyo iyagoo noolba iyo hubkawajee tirada la soo qabtay waa imisa
ma jeclin inaanu sii faahfaahino oo arrimahaas waa arrimo khaasa laakiin hadda inta gacanta lagu hayaa iminka waa shan qof oo midi dhaawac yahay qaarkood dhaawacii way jiraan dhimashay dableyda hubaysan iyaga markaa markaa qabateen ma la aqoonsaday iyaga waa la qabtay waa la hayaa dambebaarista way ku socotay waa laga xaqiijiyey in ay yihiin weber iyo kooxdiisaasi dee ujeedada reer somaliland qarnimadeeda kasoo horjeeda waa in yaroo kooban shacabka reer awdal iyo somaliland midnimo taageersanaa alxamdulilahi rabcaalamiin waxaan hambalyo u dirayaa ciidanka jamhuuriyadda somaliland oo howlgalkaasi sugay xaqiijiyey gacantana ku haya wasiir waxaa jira marka falkani dhacay dad loo qaqabtay oo madax dhaqameeda iyo ganacsata iyo isugu jira tiradooda iyo sababta xadhigooda
kol haddii dee faldambi uu dhaco gabood baa imanaya tuhun baa imanaya wax lagu caddayn baa imanaya dad badan baa la qaqabtay ilaa lix laatan ah dadkaasi waa la kala shaandhaynayaa wixii ay faldambi ku caddaado ee la xaqiijiyaan marka ay soo dhammaato laga hordegi maayo waa laga howlgeli doonaa wixii aan dambi lahaynna xorriyadooda loo soo celin doonaa sida wararkii hordhac ee soo baxay ay sheegeen idina qaarkiina mas-uuliyiinta qaarkood ay carabaabeen dadkani markay falka geysteen xagga etoobiya xuduudka inay ka tallaabaan bay isku dayeen sidaan ognayn somalilan iyo etoobiya heshiis amni iyo ilaalinta nabadgelya ka dhexeeya dadka qaar baa isweydiinaya halkii salka ku haysa cidda falkadambiyeed geysata marka xuduudka ka tallaabayso arrintaa iyada maxaa ka leedihi arrinkan iminka arrin qarsoon maaha dadkii ka tirsanaa ku dagaalamayay baa gacanta lagu hayaa waa in yaroo kooban waa in yaroo qarandiid ah meelse aan tegin aan jirin gacantana lagu hayo kolley ay saameynayso xidhiirka wanaagsan ee labada dal ee jaarka ka dhexeeyaana ee dhawaantiina soo isku afkartayna uu runtii raad ku yeelan doono farxadkii weeye waxaan ku rajo weynahay inta hadhina inaanu soo dabaali doono waxaan ku ammaanayaa shacabka reer somaliland khaasatan howlgalkaasi ka qayb qaatay soo gudbiyey warka la shaqeynaya ciidamada waxaan leeyahay adkaysta amnigiina waa ad ku mahadsantihiin waa laydin hubaataa waxaahan gobolkaasi gobol ku suntan amniga ku suntan qarannimada iyo jiritaanka somaliland inta hadhayna insha allahu tacaala waynu soo dhamaystiri doonaa geesta kale shalata waxaa jiray isku dhac ka dhacay ciyaar kamida ciyaarihii gobolada kubadda cagta somalilan uburama ka socda khasaaraa ka dhashay arrintaa maxaad nooga sheegi kartaa waan ka xunnahay runtii shil yaroo kooban oo aan loogu talagelin baa ka dhacay horta marka hore waxaa xusid mudan in la tacsiyeeyo ehliyaddii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday waxaana runtii ku hambalyeynayaa sida wanaagsan ay arrintaasi u dhammaystireen ilmihii u aaseen wuxuu ahaa buuq ka dhashay garoon buu ahaa ciidamaduna amniga ilaalinaya inay kala kaxeeyaan xabaddaasi uu ka dhacday ee ka siibatay kor loo ridi lahaa baa ilmaha qabsatay waanu ka tacsiyeynaynaa arrintaasi haba yaratee wax amdarin kama jiraan odayaashii iyo cuqaashii gobolku si wanaagsan bay uga hadleen uga howlgaleen arrintaasi ta dhinacan ka dhacday iyo taas ka dhacday shilkaba labadaba way ka howlgaleen waan ku hambalyeynaya ciyaarihina waxay kusoo noqdeen iyo gobolkana caadigiisii kooxahan wax soo weerarayaana waxay ka xun yihiin amniga iyo tartanka quruxda badan le ka socda gobolka ah laakiin shacabka reer somaliland wuu soo jeeda way